إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen deegaan dhacdulaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyey ka fuliyey qaybo ka mid a gobolada hiiraan iyo baay mujaahidiinta ansaaru sharaaca ayaa ku dhawaaqay geerida amiirkii guud ee tandiimka qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askarkaas oo goosatay maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa talooyin iyo kelimaad muhiima ka jeediyey munaasabad guddiga fatahaadaha ee walaayadka islaamiga kusoo bandhigay waxqabadkiisa taas oo ka dhacday gobolka shabeellada hoose
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhawaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisan askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen deegaan dhacadulaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdiqaalig macali cabdiweli ayaa ka waramaya
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal soconaya muddo saddex daqiiqo ah kaas oo lagu soo bandhigayo weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen ciidan ka tirsan kuwa hirshabeelle kuwaas oo ku sugnaa deegaanka tarajanta ee afaafka hore ee magaalada beledweyne darinka hubka iyo dhawaqa rasaasta ayaa fooda la isdaray in muddo ah waxaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab u suura gashay in ay gebi ahaanba la wareegaan fadhiisinkii ay ku sugnaayeen ciidanka hirshabeelle islamarkaana furanaya hubkii ay ka carareen ciidanka dowladda federaalk ee halkaasi lagu gumaaday مجرما فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصالت حمى الشرع أرواحهم kanaalka wararka ee al-kataa'ib ayaa dardargeliyey muuqaalada uu kusoo bandhigayo weerarada lagu miro fariisimayaasha askarta dowladda federaalka arrinkaas oo murug xoogan ku ah dowladda federaalka iyo ciidankeeda سراعا مضوا للحواري الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وساموا الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتما هنيئا لمن حازها خاتما برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyey ka fuliyey qaybo ka mid a gobolada hiiraan iyo baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal kula wareegay saldhigga ciidamada dowladda federaalk oo ay kula hayeen degmada buulaburde ee gobolka hiiraan dagaal in muddo ah socday ayay halkaas ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana markii dambe ay la wareegeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk oo ay halkaas kaga sugnaayeen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay saldhigga halka sidoo kalena saddex kale looga dhaawacay ciidamada dowladda federaalka looga dilay buulaburde xalay waxaa ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabi jiray barre cali xorow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkaa kula wareegay hub iyo rasaas kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka hubka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen dagaalka waxaa ka mid ah qoraga r b g ga loo yaqaano iyo rasaastiisa sidoo kale intii howlgalladu ay ka socdeen magaalada buulaburde guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada ciidamada jabuutiyaanku ay kaga sugan yihiin buulaburde tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen jabuutiyaanka ciidamada dowladda federaalka ah oo dib ugu soo laabtay saldhiggii xalay lagu weeraray ayaa waxa ay saaka la kulmeen qaraxyo kala duwan kuwaas oo ay kasoo gaareen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka bayna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada qansax dheere tiro madaafiica ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ethoobiyaanka waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii ku sugnaa xerada madaafiicda lagu weeraray mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa ku dhawaaqay geerida amiirkii guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab maxamed cali aadan ayaa ka waramaya
aad baad u mahadsantahay haashim mu-asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa habeenkii xalay baahisay bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh ubeeb assuudaani oo kamid a hogaanka mujaahidiinta ansaaru shareeca kaasoo lagu soo gudbinayo khabar la xiriira geerida sheekh abilmaqdaad alkindi khaalid baadarfi oo ahaa amiirkii guud ee mujaahidiinta tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka muuqaalka ah oo la daawan karo qadar afar iyo toban daqiiqo iyo ilbiriqsiya ah ayaa waxaa lagu soo gudbiyey qabarka la xiriira geerida sheekh khaalid baadarfi iyadoo sidoo kale lagu iclaamiyey amiirka cusub ee uu yeelanayo tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka waxaa lagu sheegay in sheekh khaalid baadarfi uu kamid yahay dadkii saabiqiinta ahaa ee ajiibay jihaadkii afghanistan isagoo halkaasi kula kulmay sheekh usaama bin laadin amiirkii guud ee mujaahidiinta alqaacida waxa uuna intaasi kadib kusoo laabtay dalka yemen intii uu yemen imaanin waxaa gacanta ku dhigay oo xiray xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyadoona kusoo wareejisay xukuumadda yemen ilaa ugu dambeyn ay suuro gashay inuu shiiqu xabsiga kasoo baxo intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday mas-uulka wilaayada abyan ee dalka yemen waxaana mar kale uu galay xabsiga xukuumadda yemen isagoo halkaasi ku xirnaa muddo ku dhow lix sano waxaana allah qadaray in weerar iqtixaam ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen xabsiga uu shiiqu ku xirnaa lagu soo furto sheekh khaalid baadarfi iyo boqolaal kamida mujaahidiinta kadib markii ay mujaahidiinta xabsiga kasoo daayeen waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday afayeenka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab isagoo muddadii uu ahaa afayeenka jeediyey kelimaad iyo bayaanaad muhiim ah oo kasoo baxay tandiimka qaacidatul jihaad faraciisa dhulka jasiiratul carab sheekh khaalid baadarfi ayaa howlo badan oo muhiim ah kasoo qabtay mujaahidiinta alqaacida waxaana kamid a inuu noqday mas-uulka wilaayada xadramood kormeeridda lajnada iclaamka ee mujaahidiinta iyo mas-uulka qadaha ee ansaaru shareeca ilaa ugu dambeyn uu shiiqu noqday hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kadib istishaadka sheekh qaasim arrimi oo mareykanku ku dilay duqeyn uu ka geystay dalka yemen sheekh khaalid baadarfi ayaa lahaa mu-alafaad iyo duruus dhaxalgal ah oo uu jeediyey muddadii uu jihaadka ku jiray kuwaasoo uu dhinacyo badan kaga hadlay oo ay ka mid yihiin usuusha lagula tacaamulayo ahlu bidca iyo kuwa mukhaalifiinta ah isagoo sheekha xujada ku oogay dadka qaacidiinta ah ee jihaadka ka fadhiya bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa lagu shaaciyey amiir cusub oo ay yeelanayaan mujaahidiinta ansaaru shareeca waxa uu sheekh ubeeb assuudaani sheegay in kadib kulan ay yeesheen majliska shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay ku go-aamiyeen in hogaamiye cusub uu mujaahidiinta u noqdo sheekh abileyth sacad bin caadif alcawlaqi كما نعلن لأمتنا المسلمة عامة أنه بعد أن اجتمع مجلس الشورى للجماعة فقد تم اختيار الأخ القائد أبي الليث سعد بن عاطف العولقي أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلفا للشيخ ابن مقداد خالد باطرفي رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل أن يجعله خير خلف لخير سلف ويفتح على يديه قلوب العباد وأطراف البلاد وأن يعينه ويرزقه الإخلاص ويلهمه الرشد والسداد والصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صادر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب xoga intaan ka faahfaahsan waxaan dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha allah ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلال
walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed waxaa ka waramaya mubaarak cumar askarigan oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka boordhaxulle ee wilaayada islaamiga bakool askarigan isa soo dhiibay ayaa waxa uu kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ee ka arrimiya qeybo ka mid ah gobolka bakool waxa uu ka warbixiyey waxaa ku kalifay inuu kasoo baxo safka maamulka koonfur galbeed isagoona sheegay inuu askarnimada ku tashkiiliyey macalinkiisa iskuulka waxa uuna yidhi wahay mayba leeray mukhtaar xasan mayd geeka mayba runrowna deegaanka buurruunla deegaankan ka dhaladayna mayba waa garasweyn marka may leeray sumaylaan namanta murtadidiinta ee kakabeyrana mayba aytay faydhowa marka mayba aytay sanadkii lamada kun dhawaatii sidiid ayti balisiye dad meela qaabkanan kabiri mayba aytay hortwalan oo kooy mahayn may leeray islanku ardays kuhay maalinkola inay tashkiiliyan iyo ardaydii kala anagaapa liwidi maadirto maalinkan inshaagi mailerais erow dadka iskukudaramtlay maansuru maaitan askar iskunaqdan eri mailerais raabang meela askartogal ninkoition wede mailerais meelo oo tabarkanijey may aha airbork oo baydhow meelo dhibow kagalay mailerais goobto meele istumishanto beri meelahan idudugodi mailerais an dambow askukugoosay askukubay tumishantaasna takdiirmalahayna mailerais sana uba leweydai dambo mailerais ilaahay ji aan ku naqday asku ku naqday baydhow markii aan kutabay meela kutabay mailerais kudurakoy dambowreedkoy muslimiintan iskubaaygalne aan walaan aan kubay maybua anti aan gaala garab aan seen mailerais muslimiinta iskudhagal yaan kubay marka mailerais ani naftay halsangiline mailerais deegaankan oo meeli muslimiinta iskukunoolian askukunaqdo wadanka ibaan haytay mailerais yay galle dhibaatooyin ooyo dadka injeysadaayan wiinga jarta mailerais andhan mailerais dadka muslimiinta aan roogan geega mailerais iyo ciidanka maasana geega deegaanka safayla laayinka dhowaayo maasha allah safayla laayinka dhowaayo safayla laayinka dhowaayo geega mukhtaar ayaa fariin u diray askarta saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha laanki roogo oo mailerais walaale mailerais haskunawoy muslimiinta ankoo erfadeen hanenas kutabe anas mailerais hanas langi naftin halasangiliden meilas kutabe erlaadfade naftin halasangiliden mailerais meil musliminta iskukunoolin koo erlaadfade marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askarta kasoo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha dhowaan ay ahayd markii uu baaq jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagay sheekh cali dheere kaas oo ahaa in ay ka toobadkeenaan caratuurka ay u yihiin shisheeyaha kusoo duulay dalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa talooyin iyo kelimaad muhiima ka jeediyey munaasabad guddiga gurmadka fatahadaha ee walaayaadka islaamiga ah uu kusoo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder waxaa la beeyey qeybta labaad kelmadihii laga jeediyey munaasabad ay guddiga gurmadka fatahaada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigayeen waxyaabihii ay u qabteen dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha kelimadahan ayaa waxaa jeedinaya qaar ka mid ah culimada iyo mas-uuliyiin kasoo qeyb gashay munaasabadani oo ka dhacday deegaanka kunye barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kelimadaha laga jeediyey munaasabada ayaa waxay ahaayeen kuwo dhaxalgalla oo dhinacyo kala duwan taabanaya waxaana ay mas-uuliyiinta bogaadiyeen howsha la taaban kara ay qabteen gudiga gurmadka fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaan idinsoo gudbinaynaa qaar ka mid ah kelmadii ay munaasabada ka jeediyeen culimadii kasoo qayb gashay oo ay ka mid yihiin sheekh maxamed axmed balli iyo sheekh maxamed jamaal ikhwaani fillah xaqiiqiya markaan ka hadalno waxa isu damqada waxa runtii isu naxariista waxa israadiya waa muslimiinta wey mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim kamathali اljasadi اlwaaxid nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi bisahri wاlxuma ikhwaani fillah maanta runtii waxaan ogaanay xaqiiqiyan dhabnimo waxaan ogaanay sagaashankii laga soo bilaabo ilaa inta yacnii maaragtay jihaadkan aan weli la tajdiidin hortii hay-ado loogu magacdaray samafal iyo gargaar oo gaalo hogaaminaysaa waddankan soo gaaray oo wax badan ummadda ku fasahaadiyey qaybinta raashinkaasi waxaan kaloo isku dardaarmayna walaalayaal oo aan waxaa weye tilmaamaya arrintaas ilaahay baa qadaray laakiin waxaan leeyahay waxay ku timid waa juhdiga macnaha isqabsashada wada jirka isku xirnaanta ayay arrintaasi ku timid walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan watacaawanuu cala albiri waataqwa marka la hirgeliyey waxaana ka dhashay walaalayaal waxaan kaloo walaalayaal xusid mudan wada jirku ahamiyadda uu leeyahay ogaada nebiga sala allahu alayhi waaalih wasalam xadis wuxuu ku yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan xadiidkaas marka culamadu fasirayaan kalbunyaan dhis oo kale weeyaan culimmadu waxay leeyihiin waa tashbiihu اlmacquuli bilmaxsuus bitawdiix macnaha tashbiihu اlmacquuli bilmaxsuus macnaha waxaan fahmaynaa wada jirku wanaagga uu leeyahy caqliga lagu fahmaya laakiin waxaa lagu miithaaliyey dhistii siduu tiirba tiirka kale dhagaxba dhagaxba kale bulukeetiya bulukeeti kale macnaha siday macnaha washabaka bayna asaabici saasaa nebigu faraha isku dhexgeliyey marka maxaa saa loo leeyahay waa litawdiix in dadka macnaha wadajirku mudnaanta uu leeyahay walaalaya wadajirku mudnaanta uu leeyahay sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah nuqabadii lagu casuumay kulunka
geeka una xafladee roogno oo nicmo ah aan eka kora oo nicmo oo xaflad oo la kawiinayaaw oo nicmadii iyo barwaaqooyinkii ilaahayna sii la kawiinahay xaflad eh oo abaarihii laha ku bilaabo oomankii biyaha waraabintii hatanka dambayti gurmudkii oo fatahaadaha intaas bacdi walayaal wixii meeshaan aan ku isugu nimid xalfadan barakaysan oo sharafta leh waa isku duubnaan iyo midnimo iyo arrin aad u ballaaran waaye arrintaas oo ay soo qalqaalisay xarakadeenna oo isku filnaan ah oo inaana gaalo gacan u horsanin ah oo muslimiintu ayadu isdeeqdo waana waxaa lagu gaaray guul weyn ayaa lagu gaaray waxaan leeyahay arrintaas ayada ah ilaahay baana makeniyey bismi illaahi alxamdulilah ta marka u horreysa allah ayaan u mahad celinayaa dad muslimiina naga dhigay xafladdan qiimaha badan leh nagu kulmiyey howlihii la soo maray noo fududeeyey na garansiiyey inaan maaragtay w f b iyo s r c ka maaranno oo annagu aan isku gurman karno allihiina garansiiyaa mahad dhammaanteed leh tan kale allihiina garansiiyey gaalada maraykan u tuwan yahay inaan la diriri karro oo iska dhicin karro oo maaragtay allihiina garansiiyey oo sida dadka qaarkiis ama dowlado carbeed ama soomaalida qaarkeed naga badbaadshay inuusan noo dullaysan gaalo noo dullaysan allahaasaa mahad leh guddoomiyaha guddiga ganacsatada wilaayada islaamiga ee jubbooyinka cabdullaahi xasan ibraahiim ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabadani walaalayaal xafladan kolley sidaa la socotaan wax walba horta waxay leeyihiin waxaa ugu horeeya camalkan jihaadka ayaa aabbo u ah marka koowaad waxaan isfaraynaa jihaadka inaan taageerno naf i maalba aan ku taageerno meel fiicanuuna marayaa haddii jihaadkan iyo islaamkan iyo waxaan aysan jiri lahayn waxaanoo dhan ma dhici lahayn oo awooddan iyo iskaalmaysigan iyo isku kalsoonidan lama heli lahayn waxaa ilaahay mahaddiisa oo meesha ka soo baxayd arkaysaan laga soo bilaabay xilligii abaaraha in dadku muslimiinta ay iyagu isku filnaan hayaan sidaad arkaysaan ayagoo owel gaalo iyo hay-aday wax soo qaadeen oo kaniisad laga soo aruuriye unbay ahayn wax aan dhehayna hay-ad hana soo gaarto oo aan gacmaha u taaganaynay ilaahay baa naga kaafiyey fuma waxaa naga kaafiyey xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay inta dhiman guulo waaweyn ilaahay hana sii ayaan leenahay hana xoojiyaan leenahay munaasabadan ayaa waxayeed mid ballaaran oo lagu soo bandhigayey howlihii shaqeeye guddiga gurmadka fataadaha ka qabtay wilaayaadka iyadoo ay kelimaad jeediyeen qaar ka mida mas-uuliyiinta guddiga iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee furqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa